marka hore kusoo dhawow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ee sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe kadib waxaan jeclahay inaan kaa wareysano dagaalkii maanta ka dhacay xawaadley ugu horeyn bal waxaad faahfaahin inaga siisaa dagaalkaasi iyo qaabka u dhacay bismi illaah aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaqi liyudhirahu cala diini kulih walow kariha almushrikuun ilaahay baa ku mahadsan maanta aroortii waxaa sidaad sheegtayba ka dhacay deegaanka xawaadley ee degmada balcad weerar ay qaadeen mujaahidiintu kuna qaadeen fariisin ay ka samaysteen halkaas ciidanka ashaada la dirirka oo beryahanba meelahaas ku urursanayay si uu kitaabka ilaahay oo u carqaladeeyo dadkan oo khayrka adduunya kan aakhira ugu diido marka meeshaas waxaa ka dhacay weerarkaas ilaahayna jab iyo halaag ayuu ku gaarsiiyey waa tahay maxay ahaayeen ciidamada halkaasi lagu beegsaday inteese la egyahay ee khasaaraha ka dhashay weerarkaas cadowga meeshaas lagu beegsaday wuxuu ahaa murtadiinta ilaahay kitaabkiisa maraykanku u qortay inay la diriraan waxayna ahaayeen ciidan u watay nin la yidhaahdo abshar maxamuud maxamed shataqay la dhihi jiray gaashaanla sare ay ku sheegeen ciidankaas noocaas ayay ahayn waxaa jira saraakiil muhiim u ahaa dowladda federaalk oo lagu dilay weerarka maxaa xog ah oo aad naga siinaysaa saraakiishaas saraakiishaas waxaa ka mid a saan kuu sheegay gaashaanla sare abshir maxamuud maxamed shataqay oo taliyo guuta ahay ninkaasoo taariikh dheer ku leh ashaada la dirirnimada runtii aana isleeyahay way tebi doonaan meesha uu uga jiray ninkaasu ninkaas wuxuu ahaa ninka gacanta midig u ahaa ashaada la dirirkii ilaahay oo uu dilay maxamed daleel dhihi jiray maalintaas laga bilaabo ilaa maanta wuxuu ka shaqaynayay ashaada la dirirnimo jidkan wuxuu taagnaa waana ninka u qaabilshiisan wixii webiga galbeed ka ah qoladan ashaada la dirirka ee isku magacooday hirshabeelle qoladaas marka meeshaas dhib badan uu ka geystay baabuurtu ma mari karin isbaaradu waa iska tiilay ummadda ku dhici jiray wax badanay mujaahidiintu ay ninkaas dabagal ku sameeyeen iyo meelaha uu joogo ilaahay waa uu qabtay falilaahi alxamdu ilaahay baana ku mahadsan inaan la kor istaago baktigiisa oo meel yaalla isaga iyo saaxiibadii berya ka horeyna ahayd markii uu runtii waxaa xasuus mudan uu lahaa waxaan soo afjarayaa mujaahidiinta kolley alaamka waa laga helaa ilaahay isagii waa afjaray falilahi alxamd walmina ilaahayna waxaan weydiisanaynaa isaga iyo kuwa lamidka ah iyo kuwii soo diray oo cali diinla u horeeyo inuu meeshaas mariyo waya marka la eego dagaalada gobolka shabeellaha dhexe ka dhacay istaraatiijiyan dowladda federaalku waxay horey u sheegtay inay qabsatay degmooyinka sida aadan iyo baal oo kale haddana waxaad weerarkan ka geysateen amaba uu ka dhacay meel lixdan kilomitr u jirta magaalada muqdisho maxaa lagu micnayn karayaa arrintan runtii arrintaas qof kasta oo ciidan wax ka taqaana way garan kartaa nimanka dagaalkan wada waa niman shacaba niman dagaal yaqaano maaha waa gurguurtaa ugu horeeya guud laawe waa niman iska shacbiga masaakiina dagaal iyo ciidan midna waxba ka oqon mujaahidiintu laakiin waxay mutamarisiin ku yihiin xarbiga iyo sida cadowga ilaahay loo naafeeyo ayagu hadda ma fasiri karaan macnaha in lixdan kilomitr xamar meel u jirta lagu baabi'inayo ciidan intaasi la eg sababta keeni karta ayadoo laleeyahay aada yabaalaan qabsanay xaradheeraan tagnay meel hablaan tagnay laleeyahay runtii waa wax fasiraad u baahan laakiin kolley arrintaasu waa arrin aan isleeyahay insha allahu natiijadeeda dib ay u arki doonaan meeshaas waa meesha ay ka bilaabeen xamlada ay kasoo bilaabeen degmada balcad ayay ahayd maantana iyaga oo waan ishoo dhammayna raba inay dadka u sheegaan iyagoo meel dhul daax ah oo banaana ku socda mujaahidiintuna ugu talagaleen nimankaasu masaaricdooda iyo meesha lagu layn lahay inay soo istaagaan oysan dan ka gelin xabada kuma soo dhicin ilaa iyo xamar ilaa iyo hobyo kuwa soo socda hal xaba kuma dhicin hal xabo mujaahidiintuna waxay ku dilaan waa haystaan laakiin waa khudami ciidan waa khudami litri ninkii ciidan wax ka yaqaana ka yaqaana waa kaas marka lixdan kilomitr iyo shan boqol iyo afartan kilomitr oo xaaro dheera iyo lixdan kilomitr ciidanka tegey shan boqol iyo afartan kilomitr lixdan kilomitr muxuu u difaaci waaye marka arrintaasu waa taagtig military annaga iyo ragga aan ishaynana waa isnaqaanaa asaliibuun nimanka la yidhaahdo dagaalkan ayagu iskale ee nimankan soo karaystay oo gurguurta madaxweyneha taa ku yiri oo cali guudlaawo ku yiri madaxweyne goboleedaa tahay oo shataqay ku yiri taliya guutaa tahay raggaas ayaan dagaalkan iskale wagaasna waa isla naqaanaa marka waxaan leeyahay arrinta keentay in lixdan kilomitr laga diriro lix bilood kadib ee la xasmiyo iyadoo iclaamkooda ou taagan yahay xara dheeraan qabannay oo shan boqol iyo konton kilomitr xamar u jira arrintaasu waa og yahay ninka dagaalka iskale laakiin ninka lasoo diray ma garanayo natiijada ka imaaneysana waxaa weeye ayaga waxay haystaan oo dhan inaan gacantooda ka siibno hadday hub tahay hadday qori tahay haddii nin wax gara oo iyagu isliin waxba udan galaa tahay kulligood sida shataqay meesha la dhiga in la dhigo dowladda federaalku ee dagaalka shabeellaha dhexe waxay ku weysay saraakiil muhiim u ahaa oo weliba qaarkood caan ahaa arrintaas maxay idinkaga dhigan tahay idinka iyo dowladda federaalkuba horta ilaahay amarkiisii ilaahay amarkiisu waxa weeye faqaatiluu a'immata alkufri inahum laa aymaana lahum lacalahum yantahuun hor dadka aan dilayno anagu ma qalanno dhiigooda ma cabno waxba kale kama hayso kama helno amar ilahayna siiye weeye faqaatiluu a'immata alkufri yacni a'immata alkufri yaa la yidhahdaa a'immata alkufri waxaa la yidhahdaa cid kasta oo gaalnimo ku sinan ee dadka ilaahay inay diinka qaataan inta iyagu diinka diida inay diinta ilaahay inay qaataan dad kastoo diidaa la yidhahda a'immata alkufri sababtoo ah ninku gaal waxaa laga rabaa inuu yidhahdo anigu diinta islaamka qaada maayo haye kaniisadaasaan gelayaa qofna kuma haysto inuu diinkiisa qaato kuma haysto inuu yihahdo ninkii aan saas yeelina waa a'imat lkufri wuxuu leeyahay anigu ilaahay caabudi maayo ilaahayna la caabudi maayo idan dadkaas a'imatulkufriga in la dilo aa ilaahay amarkaas baxshay saraakiisha ay waayeenna waa a'imatulkufrigi ilaahayna amray danta aan ka leenahana waa lacalahum yantahuun likay yantahuuna can alkufri walfasaad wasadda can sabiil illaah jidka ilaahay si ay u banneeyaan oy xumaanta u joojiyaan oy ummadda uga leexdaan jidkeeda intaas ayay ahayd inta noolna waxay u tahay cibra fa jacalnaaha nakaalan limaa beyna yadayha wamaa khalfaha wamawcidatan lilmuttaqiin mujaahiintana nasriyay u tahay ayagana ciday u tahay hadda maalin dhoweed barnaamij oo boqolka sarkaal la yihahda lasoo bandhigay boqolka sarkaal oo boqol beri ku dhintay waxay ku fiicnaayeen inay toba keenaan intaysan jahanamo ku dhicin dhimashadu xabad maaha laakiin maxuu ku dhintay ayadoo laleeyahay kalimatullahi alculya ilaaha adduunka iskale asaana xukumayo waa kalimatu xaq kitaabka qur-aanka iyo sunada nabiga lagu xukuma ou leeyahay maya idan marka iyagana waxay u tahay marka cibra in aimatulkufriga la laayo ilaahay ayaana dilay oo anagu ma aanaan dilin ilaahay ku toosiyey askaraa dhima jirtay maanta madaxyaweyn keliyaha dhimanaysa madaxyaweyntoodii ilaahay yaa ku soo baxay ilaaha wamaa ramayta id ramayta walaakin ilaahaa dilay ilaahana uga mahadinaynaa waxaana isleenahay wiilashihii alagay siri jireen dad badanaa ka aqliyeysanayo oo oo dagaalka ka baxaya insha allah ugu dambeyntii sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade maxaad u sheegi lahayd dadka ku dhageysanaya gaar ahaan bulshada aada waaliga u tahay ee shabeellaha dhexe horta si guud dadka muslimiinta waxaan leenahay ilaahay waxuu yeeriyaan leenahay wax kale ugu yeeri mayno waxaan leenahay waqaatil almushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa gaaladu uganda iyo burundi iyo etoobiya iyo kenya iyo maraykan isku midab maaha isku af maaha isku waa isku diin bis waxay noola dirirayaan waa isku diin dalkan nala male oo soomaali maaha dayn kama qabno oo hadda kama soo qaadan bangiyadooda soomaali waxaan leeyahay iyo dadka muslimiinta adduunka jooga faqaatilu mushrikiina kaafatan nimankan gaalada gebigiin la dirira ilaahay yiri amarkaas qaat ninka hub ku diriri kara ninka carabka ka diriri kara ninka qoraal saxafi ah ee qoraal inta qaata qori kara qadiyadan inay qadiya sharciya oo xaq qaataa nin ka qorahu waa dagaalamay marka hadduu saxafi yahay iyo hadduu nin waxgarta yahay iyo hadduu shilin haysto waa qadiyadan waxaan leeyahay faqaatilu mushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa sida ay iyagu u midoobeen aan u midown kuwa soomaali ah ee soomaaliya soomaali la diriraysa dagaalka ka dhigaya oo dagaalka wejigiisa xumaynaya in anagoo soomaaliya aan isdilayna ka dhigaayana ilaahay wuxuu idin leeyahay waladiina kafaruu bacduhum wliyaau bacdin gaaladu ayagaa gargaar iyo walaal isu ah ilaa tafcaluuhu say sameeyeen haddaadan adiku walaal aadan isu naqanina takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir fitnaa dhacaysa xaqiya baadilkaa la ysku dhaqasaa dadku waxay kala aqaan wehayaan ninka ahluxaqa iyo ninka ahlubaatilka dhiigga waa soconayaa dagaalkaasu soomaali kuma wajahna qabiil kuma wajahna waxaan idin leeyahay dagaalka aad sumcad xumeyhaysiin waxba ku gaari maysiin kuwa ridooban saas leeyahay kuwa muslimiintana waxaan leeyahay dagaalka gala guushana walcaaqibatu lilmuttaqiina kitaabkan ilaahay yaana xal noo ahee qaata haddaan nala qaadiinna wadadaa soo gaabanaysa shoortikadaay noqonaysaa annaga waxaan rabnaa talaamadiina nabadge diinkiina inaan leeda ku cariidin dalkiina leeda ka qabsan diinta kirishtaanka leeda ku faafin dharkan dharka iska dhiga laleeyahay ee caweye laleeyahay laga liida waxaa ka socda in la baaba-asho fisqiga iyo fasaada waa rabnimanyahow ilaahay ka baqa waa la isweydiin doonaa soomaali marka saasaan leeyahay kulligeed insha allah